oo laga fuliyey afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay ciidamada amniga ee dowladda puntland waxay fuliyeen howlgallo lagu bartilmaameedsanaya kooxaha nabaddiidka ah ee argagixisada al-shabaab al-qaacida waxaana laga fuliyey howlgalladaas magaalooyinka kale ah saalkacayo boosaaso iyo garoowe ciidamada waxay howlgalladaas fuliyeen iyagoo kaashanaya shacabka sharafta mudan ee reer puntland waxaana lagu soo qabqabtay dad tiradoodu gaarayso labaatan qof qalab iyo agab kale oo ay wateen kuwaasoo doonayay inay fuliyaan falal argagixisa oo ka dhan ah dowladda iyo shacabka reer puntland waxaan warbaahinta u soo bandhigaynaa qayb ka mid a qalabkii iyo agabkii lagu qabqabtay caasimadda garoowe ee puntland waxaa xusid mudan in hay-adaha amniga gaar ahaana qaybta baarista ay weli wadaan baaritaan baaritaan iyo waraysi aanan u soo bandhigi doono shacabka reer puntland iyo caalamka markay soo gabagaboobaan baarista socota dowladda puntland waxaa ka go-an inay la dagaalanto kooxaha argagixisada al-shabaab iyo cid kasta oo isku dayaysa inay waxyeelayso amniga iyo xasiloonida deegaanada puntland waxaan ka codsanaynaa kuna boorinaynaa shacabka reer puntland in ay la inay la shaqeeyaan gacanna ka siiyaan hay-adaha amniga sidii horay loogu bartay sidoo kale waxaa la farayaa dadweynaha inaysan ka kireen guryahooda cid aan damiin lahayn ciddii soo dhowaysa qarisa gacan siisa ama ka kiraysa guri waxaa laga qaadayaa tallaabooyin sharciya sharciga waafaqsan dowladda puntland waxa ay ballan qaadaysaa inay ka ciribtiri doonto kooxaha nabaddiidka ah al-shabaab al-qaacida deegaanada puntland haddii alla idmo badi waxay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya iyo meelo kaleetoo soomaaliya ka mid ah koonfurta keliya hadda ma joogaan al-shabaab soomaaliya meelo badan bay ka joogaan iyo qaar kaleba qaar calaamadihii shabaab iyo dembigii iyo waxyaabihii qaraxyadii bay wataan qaarna waa la baarayaa baarista ka hor dhici maayo
alaabtaas aada aragtaan oo lagu soo qabtay hawlgalka qaybba waxbaa loo isticmaala ninka matalan leh raasiga mar ardadu isu ekaysiinayaa mar dadka koofiyadaha xirta oo mootooyinku iska dhigayaa mar koofiyad yar buu qaadanayaa mar koofiyad buu wuxuu qaadanayaa kaaboya tuutuu qaadanayaa mar oo tuutuu qaadanayaa hadba nooc buu iska dhigaya kaarar ilaa intaasuu wataa oo tiro badan waa waxay ka mid tahay farsamooyinka la isticmaalo bateliyaasha inta meesha yaalla waa aragtaan inta qalab taalla tooreyda lugtuu ku xirtaa mararay leedahay lugtuu ku xirtaa waxa waa fiilooyinkiisii iyo ma garanaysaa alaabtiisii kaa waa ku dagaalamaa oo taa qoriga iyo leh waa uu ku dagaalamaa intaasoo nooc ba buu isticmaalaya waana hal qof waxaa ku jira alaabtaa kale oo aada aragtaan oo bam ka leh bam gacmeed ka leh wa suumankii baa ku jira waxaa ku jira hawlgallada lacag faalsa ah oo laga soo qabtay iyadana magaalada oo lacag xaashiya dadweynaha waxaan uga digaynaa inayan lacagtooda waxooda ku gadin e for inayan ku gadan e for meelna kama soconayso ciidamada amnigana waxaan ka codsanaynaa inay qabtaan lacagtaa cid kastoo sida tilaabana waa laga qaadaya ciddii lagu arko waxaan uga digaynaa dadka isticmaala dadka sariflayaashaa dhammaan inay lacagtaa isticmaalaan waxaan kale oo uga digayaa dadweynaha inayan guryahooda iyo huteeladooda ka jiray guryahooda iyo huteeladii qofkii laga helo inuu qof al-shabaabah ka kireeyey ama argagixisaha waa lala wareegaya guriga waa inaan sidoo kale laga kireyn dadka khamrada iyo xashiishka ka shaqeeya gurigii khamro iyo xashiish ka shaqeey lagu gado oo lagu qabto isagana waa lala wareegay tilaabaa laga qaaday sida hadda guryo badan oo aan la deganayn albaaba lahayn daaqada lahayn ay u dhacayso waxaan kale oo rabaa dadweynaha inay amnigooda ka shaqeeyaan amniga ciidanka amnigu meel walba ma taagan dadweynuhu booliis iyagaa ah meel walba dadka soo gelaya dadka qulqulaya dadka soo yaacaya oo al-shabaabka ah oo gabaadka raadinaya oo qaarba nooc ku imaanayo dhammaantood inay ka feejignaadaan marka inay ka feejignaadaan iska ilaaliya wax la soo dhawaysto maaha gurigaagaa dejinaysaa berrina gurigaaga waa lala wareegaya ama waa la qarxinaya oo is hadduu qaraxii dhigay waxaan arrintaa dadweynaha ka codsanayaa inay la shaqeeyaan ciidanka in juhdi badan la bixiyo baadiyaha la wareegayaa meel aan la lugaynayn ma leh saakay oo u damaysay dadka baadiyaha kala bayr baa soo qabtay baadiyaha kala bayr dad lugayna baabuurkaa laga degayaa kantarooladaa laga baqayaa meel walba waa la lugaynayaa dadweynaha kuwa miyiga jira iyo kuwa magaalada jiraba arrintaas inay amnigooda ilaaliyaan amnigaa dani ku jirtaa amniga haddii la waayo lahe ganacsi la heli maayo amniga haddii la waayo waxbarasho la heli maayo amniga haddii la waayo wax jira ayaa ma jiraan caafimaad waxba jiri mayaan amniga in laga wada shaqeeyo duulaan baa socda duulaankaa in laga hortagaan dadweynaha ka ka codsanaya dadku inuu damiir yeesho waxaad arkaysaa qof caruur leh reer leh gurigiisa guriga ku dhega lagu gadaayo khamro iyo xashiis waana ogyahay mana sheegay taasi waxay noqonaysaa damiir la-aan bay noqonaysaa iimaan la-aan bay noqonaysaa waayo rasuulku sala allahu alayhi wasa- wasalam wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyugayir biyadi ninkii idinka idinka mid ah oo wax xumaana arka gacantiisa ha ku dooni waman lam yastadic fabilisaani ninkii aan aan awoodin nimaan awoodini maanta ma jiro waa ma jiro ciidamada amniga usoo sheeg gacantaa lagu doorinay ninka aan awoodin carabka ha ku doodiyaan waman lam yastadic fainahu yukrahu bilqalb wa hada adcafu liimaan iimaanka waxa weeye daciifa weeye imaan laan baa hadheje imaan daciif hadhe ninka gurigiisa guriga ku dhega ama gurigiisa lagu gabayo oo kiraysanaya oo caruur leh muxuu ka shaqaynaya xaaraan buu ka shaqaynaya waxaan leenahay dadku waa inay baraarugaan dadka dalka duulaan baa lagu yahay dadku waa inay baraarugaan waa inay waxa xun la dagaalamaan intaasaan kusoo gabagabaynayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum birta dheer baa laga soo qabtay lacagta faalsada ah bar walbana insha allahu bismillahi alkariim waa waa soo wa waa qabanaynaa ciidamada amnigana dhammaan kantaroolada lacagaha la wado waa la fitishaaya